إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar dhabagal ah oo askar ka tirsan dowladda federaalk ah lagula beegsaday duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose taliska ciidamada shisheeye ee admis ayaa cambaareeyey weerarkii lagu laayay saraakiisha imaaraadka ee ka dhacay xerada goordon ee magaalada muqdisho dib khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho waxaa maanta deegaanka kuunyo barow ee gobolka shabeellada hoose ka shaqo bilaabay dhakhaatiir caafimaad oo maalmihii lasoo dhaafay la sugayey walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dib u dayactir ku samaysay waddooyinka soo gala ama ka baxa degmada bu'aale kuwaas oo ku waxyeeloobay fatahaadihii uu sameeyey webiga jubba ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa ku hanjabay inay xiri doonaan suuqa kadib dhibaatooyin joogto ah oo ay kala kulmayaan dowladda federaalka weeraro khasaare dhaliyey ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen duleedka boosaaso shabeellada hoose iyo gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar dhabagal ah oo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya moxamed qaasim
قدما جند الجهادي
muuqaalkan oo la daawan kara qadar afar daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah ayaa waxa uu soo gudbinayaa weerar ka mid ah oo askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka lagula beegsaday duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose askarta dowladda federaalka oo iyagoo wata gaadiidka dagaalka ku socdaalayay duleedka degmada afgooye ayaa waxaa mar qura rasaas ooda kaga qaadaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab حطموا كيد الفساد وادحروا الكفر المعادي وذيول الارتداد لا تبال بالعدا
ciidamada ayaa iskaga degaya gaadiidka iyagoo ku firxanaya beeraha ku yaala duleedka degmada afgooye kaamirada alkataayib ayaa soo qabanaysa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo eryanaya firxadka askarta dowladda federaalka islamarkaana ku baacsanaya dhulka hawdka ah أقدموا كالعاديات كالبروق الخاطفات كالرعود المرعبات أقحموهم الرداء markan waxaad arkaysaa midad dhowr ah oo ka tirsan askarta dowladda federaalka oo daadsan halkii lagu dagaalamay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhammaystiraya qaar ka mid ah askarta oo naftooda ay kusii dabayar tahay ayuu sidoo kale soo bandhigaya isdaarka cusub ee alkataa'ib أرعبوهم وارهبوهم قاتلوهم واقتلوهم قارعوهم وادحروهم واحصدوهم عددا بالرزايا أمطروهم والبلايا أقحموهم وإلى الموت وردوهم وليذوقوا الموردا
hubuubna qoryaha ak afartan iyo toddoba oo ay wateen askarta la laayay rasaas iyo agabyo kale ayaa lagu soo bandhigayaa qaybaha dambe ee muuqaalkan cusub لن تروا تجلدا نور فجر النصر لاح مشرقا مثل الصباح وشذا التمكين فاح فابشروا أهل الهدى سائر ركب الكفاح ما يضره النباح أو نواح أو صياح عهدنا تجددا
taliska ciidamada shisheeye ee admis ayaa cambaariyey weerarkii lagu leeyay saraakiisha imaaraadka ee ka dhacay xerada goordon ee magaalada muqdisho waxaa ka warramay cabdifataax faarax dowladaha afrikaanta calooshood ushaqaystayaasha ee soomaaliya lafahooda kala cararaya laguna wado inay isaga baxaan ayaa la baroortay saraakiishii imaaraadka iyagoo naxash ku jira laga dejiyey magaalada abudabi ee isotaga imaaraadka carabta waxayna welwel ka muujiyeen weerarkii xerada gordon ee lagu laayay saraakiishii udubdhexaadka u ahaa duulaanka gardaro ee lagu soo qaaday dalkan ragaadiyey dagaalada soo duuliyaasha shisheeyaha ku bahoobay atmis kolkii horena la dhihi jiray amisom oo ka argagaxsan wixii ku dhacay saraakiishii imaaraadka ayaa u tacsiyeeyey dowladda imaaraadka soo duulayaashana atmis ayaa warqad baroor ay soo direen waxay ku sheegeen inay aada u cambaaraynayaan weerarkii xerada goordon ka dhacay ayna murugada iyo xanuunka la qaybsanayaan ehelada iyo dowladda imaaraadka soo duulayaasha atmis ex amison ee ku naaxay cabista dhiigga ummadda soomaaliyeed ayaa argagax kula nool xerooyinka lagu soowday oy waddanka kaga sugan yihiin iyagoona cabsi ka qaba in iyagoo naxash ku jira laga dejin doono dalalkii ay kasoo duulaan tageen dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder dab xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala ogagarka isgoyska saybiyaano ee magaalada muqdisho dabkan ayaana waxau baabiyey dukaamo iyo farmashiyaal ku yaala isgoyska saybiyaano dabkan ayaana waxau ka dhashay koronto sidai ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah ganacsadii ku hanti weysay dabka dabkan ayaana wuxuu sidoo kale basbeeliyey dukaamo iskugu jira carwooyin iyo farmashiyaal qaar ka mid ah ganacsatadii ku hanti weysay dabkan ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in dabkani ay ku waayeen hanti aada u badan waxaa dhacay waa waxa loo wada jeedo meeshani waa carwadii adeer dabaana ka kacay carwadii iyo farmashiya ku dhegnaa wixii dhammaa meeshaasi yani ku basbeeleen wax ka cintane haba yaraatay ma jiraan marka niyahow saasay wax u dhaceen dadka soomaaliyeed waxaan u dirayaa iyo ganacsatadii maantay oo shalay taajir ahaa maanta waxa waaye wax ma haysto in loo gurmado wixii loo awoodo waa waxaan qiyaasayaa inay fariintan gaari doonto madaxda soomaaliya inay u gurmato dadka ganacsatada ee rugta ganacsatada soomaaliyeed waxaan leeyahay ayagana inay u gurmadaan waxay u samayn karaan inay u sameeyaan sidoo kale mid ka mid ah ganacsatada ee dukaankiisa uu gebiyaanba basbeelay ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna yidhi
annagoo noo maqan ayaa dabku kacay ragga markii diliska kaalinta shidaalka ayaa furnayd nimanka kaalinta shidaalka ay soo wacay saaxiibo waxay dhaheen anigu meesha dabaa ka kacay marka dabku gadaaluu ka soo kaca marka gadaal ayuu ka soo kacay marka farmashiyaha carwada labadaas mid waa gadaaluu ka soo kacay labadooduna waa isku xirnaayeen meeshiin waa gubatay saas ku mid wax nooga haran ma laha walaahi toddobaatan siddeetan caawa haa siddeetan gunay tafaariiq isugu jiray dhar iyo shoobin isugu jiray inta wax nooga haran ma laha wax deyn noogu maqan maane
xaadisooyinka dabka ee laga soo diiwaan geliyo magaalada muqdisho ayaa inta badan waxay dadka ku waayaan hanti aad u fara badan iyadoo dhacdooyinkan ay marar badan soo laalaabteen waxaa maanta deegaanka kuunya barow ee gobolka shabeellada hoose ka shaqo bilaabay dhakhaatiir caafimaad oo maalmihii lasoo dhaafay deegaanka laga sugayey maxaad cubayd ayaa ka warramaya isbitaalka guud ee deegaanka kuunya barow waxaa maanta si toos ah uga shaqo bilaabay dhakhaatiir qaabilsan cudurrada indhaha oo horhaanta bishan shacbaan la filayey inay soo gaaraan deegaanka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo barqanimadii maanta booqatay isbitaalka ayaa la kulantay dhakhtarka guud ee isbitaalka wuxuuna ugu horrayn uga warbixiyey cudurrada indhaha ee ay daaweynayaan dhakhaatiirtu
way joogaan dhakhaatiirta indhaha maanta oo ay taariikhdu saddex tahay shacbaan shaqay waxay ka wadaan isbitaalka deegaanka kuunyabarow ee runtii waxyaalaha ay qaban doonaan dhakhaatiirtaas ee waxaa ka mid ah daweynta si guud cudurada ku dhaca indhaha iyo waxyaalaha la tacalluqa hadday ahaan lahayd xasaasiyaddii hadday ahaan lahayd biyaha indhaha gala hadday ahaan lahayd okiyaalayaasha cabirada noocyadooda kala duwan hadday ahaan lahayd kombyuutarada la saaray qaybaha qalliimada sida caadka iyo burooyinka iyo waxyaalaha yaryarka intuba way qabanayaan doctor koosii hadlaya ayaa sheegay muddada ay joogi doonaan dhakhaatiirta indhaha sida la wada ogyahayna dhakhaatiirtan kuwo rigli ah oo si toosa u joogaya ma ahan walaayaadka inta badan waxay ku imaadaan kambeyn iyo muddo yar insha allahu tacaala ee sida hadda la qorsheynayana waxay joogi doonaan muddo kooban oo taqriiban isbuuc iyo wax la mid ah ee runtii marka insha allahu tacaala dadka muslimiinta ah deegaanka kunyabarow iyo nawaaxigiisa jooga waxaan kula eh, dardaarmaynaa amaan kula talinaynaa inay ka faa'iidaystaan waqti kooban ayay joogi doonaan dhakhaatiirtan haddana shaqada si toos ayay u wadaan howsha way socotaa ha lasoo heleela ayaan leenahay insha allahu tacaala waa fursad oo mar kastaba aan joogin oo marmar imaata sidoo kale wuxuu fariin muhiima hawada u soo mariyey bulshada deegaanka taasoo si gaar ah ugu socota dadka raba inay la kulmaan dhakhaatiirta si guud diiwaanaa jira eh, dadkii hore loo diiwaangeliyey magacyadoodii waxaad way qoran yihiin lambaradoodii ay fiirsanayaan markay yimaadaan eh, diiwaankii magaciyaa la yeelina lambarkiyaa la siinaa qof si toos u galaa qofkii aan horey isku diiwaangelinna diiwaan cusub ayaa loo samaynayaa markaasaa lambarkiisuu qaadanaya qaybaha dambe ayuu ku aadaa saas daraaddeed marka qof kasta oo mataqaanaa u baahan dhakhaatiirta indhah si toos ayuu u imaanaya hadduu hore u diiwaan gashanaana diiwaankiisuu helaa hadduu cusub yahayna diiwaan cusub ayaa lagu sameynaya wax shuruudo gaara oo ku xiran ama lagu xiraayo ma jirto wuxuu kaloo sheegay in la garab qabanayo ciddii aan waxba haysan Eh, sida aan hore u sheegayba dhakhaatiirta waa dhakhaatiir private ah runtii eh, dadka oo mataqaanaa tabaalaysan oo aan waxba haysanna inta badan waxbaa loo qabtaa ninkii markaasi oo aan waxba haysan ay arkaan cid hadda ka hor laga tegay ama aan waxba loo qaban ma jirto ciddii markaasi oo haysatana oo iska bixinaysaa ninkii aan haysan oo maskiina tabaalaysanna insha allahu tacaala waa la garab qabanaya dhanka kale qaar ka mid ah dadkii baaritaanada caafimaad loo sameeyey ee la kulmay dhakhaatiirta indhaha ayaa ka warramay wixii loo qabtay waa cabduqaadir nuur Een, een, saaka halkaan imid isbitaalkan kuwanya barow oo ay ka socotay hawl indha dhakhaatiir indhaha ay yimaadeen marka howlo badana naloo qabtay hadda een, een, kumbiyuutarro iyo indhaha aragoo nagala jeegareeyey waxyaaba badana naloo qabtay marka alxamdulilah ilaah ku mahadsan haddana hawsha weli waa noo socotaa waxyaabana waa noo dhimaya waxna waa naloo qabta wax badan waa tahay adiga si gaar ah maxaa xanuun oo indhaha ka hay indhaha aragga dheera aa iga daciifsan marka araggii dheeraayaa laga jeegareeyey Een, waxyaabihii ku habboonaan hadda waa laga qabtay marka ilaahay mahadiis waaye alxamdulilah magacayga waxaa la yidhahdaa yar maxamed meeshaan waxaa u imaaday ishana qodaxay u dhufatay qodaxdiina igu taagan qodaxdaasina marka liga maslaxay liga bixiya u imaaday marka insha allah waa la habeynaa la dhahay saasa wilaayadii u dhahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah macali xaashi cabdulaahi deegaan ahaan waxaan ka imid baraawe indhaha kastoo saxaab iga fuulay marka fursad aga fadhiisa ka arkay insha allahu saasaa marka u imid waxay yidhaahdeen indhahaada habeenkii iyo maalintai habeenkay roon yihiin ha ahaatee waxa uu ahaay dadkana qofka wejigiisana kastoo saxaaba kaa fuula laakiin hadda ma lagu qalaayo kaniina lagu siinaa kombyuutarna lagu saaraa saxaabku waa caad ka miya
haddaba dadka qaba cudurrada indhaha ee awooday inay isdaaweeyaan iyo kuwa aan awoodin intaba waxaa ku habboon inay ka faa'iidaystaan fursaddan walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dib u dayactir u samaysay waddooyinka soo gala ama ka baxa degmada bu'aale kuwaas oo ku waxyeeloobay fatahadihii uu sameeyey webiga jubba maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo dib udhis ku samaysay wadooyin halbowle oo ah gaadideeda oo isku xidha degmada bu'aale iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolka wadooyinkan dib loo dayactiray ayaa waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadihii uu sameeyey webiga jubba ilaa iyo haatan waxaa la hagaajiyey saddex waddo oo muhiim ah oo kasoo baxa degmada bu'aale waana wadooyin isku xidha magaalada muqdisho degmada jilib iyo wadada dheer ee isku xirta xadbeeneedka kalqeybiya kenya iyo soomaaliya kuwaasoo bacaad fara badan saaray roobabkii iyo fatahaadihii ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya ugu horeyn waxaa saxaafadda goobta shaqada ka socotay kula hadlay guddoomiyaha gaadiileeda jubbooyinka waxaan ku sugannahay hadda bu'aalaan ku sugannahay waddada aada dhoobley una kala qaybsanta kismaayo afmadow dhoobley saragle ilaa iyo ceelwaaq aada wadadiibaa ayaa xidhantoon beryaan ka shaqaynaynay maalmo hore waxaan ka qaadnay bacaad baan ka qaadnay inay bacaadka ku filan umilan bacaadkiibaa ku filan waaye wadadii mar kale bacaad soo dilaacay gaadiidkii baa mari waayey gaadiidka dan waan u imanay insha allah safar baa loo soo gaday gaadiid culus iyo baalayaal culus bir culus baan oola imaanay shaqadii baan dib u bilownay shaqada aan dib u bilownay hadda markii laga gudbo buundada loona gudbo dhanka dhoobley meel adiga saddex kilomitir ah baan hadda ka shaqaynanay saddexdaa kilomitir iyo saddex kilomitir oo ka shisheeso iyadana aan wadada aan ballaarinay oon baallo ku ballaarinay iyo saddexdan kilomitir ee jayga aan saarayno alxamdulilah hadda waxoogaa rashashaa la helay oo gaadiidkii meeshan ku dhibaysnaa waa ilaahi waa noo fududeeyey shaqadiina weli waan wadnaa oo gacantan ku haynaa nagama dhammaan wax hadda aan ku dhex jirno waa muddo adiga lix beri camal aan ku dhex jirnaa mid ka mid ah dadka kaxeeya gaadideyda ah ayaa soo dhoweeyey wadooyinka ay dayactirtay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka isagoona ka mid ah dadka isticmaala wadooyinkaas
bismillaahi raxmaan ana gaarile ana haddi ilaalkanada kasmaayo kabani wadadon markion hagalni oo banton hagalni kajeegeliya maana godniyo kalagoya kabani marka kalaawalaha ona koyni ilaahay mahadle maanaa wada dirata nadiifa maanaha oo wilaayada kashaqayta nidaamidi jaay kushubta labeelayti aan kon ilaa buundada labeel nadiif aan koyni mar horna gohnaanka ogayni hadan wilaayada kashaqayti wadadiifa wilaayada kashaqayta oo labeelashano jaay la kushubay nadiifa ilaahna marsi
wadooyinka dib u dhuska lagu sameeyey ayaa imaanaya iyadoo dhowaan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dib u dhus ku samaysay dhabaha dheer ee isku xidha degmada jilib iyo deegaanka kuunya barrow oo gaadidayda isticmaala ay ku dhib qabeen maristeeda markii la sameeyeyna ay si weyn u soo dhoweeyeen ganacsatada suuqa bakaarahe ee magaalada muqdisho ayaa ku hanjabay inay xiri doonaan suuqa kadib dhibaatooyin joogto ah oo ay kala kulmayaan dowladda federaalka waxaa ka waramaya mubaarag cumar ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo xirxiraya goobahooda ganacsi iyo weliba qaar ka mid ah ganacsatada dowladda federaalk ayaa weerar kusoo qaaday ganacsatada suuqan iyagoona wajahaya dhibaatooyinka dil dhac iyo handadaad ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka waa kan mid ka mid ah ganacsatada suuqa bakaara oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegaya waxaana uu sheegay in uu qarka u saaran yahay gebi ahaanba inuu u xirmo suuqa bakaaraha cid walba oo wax ka gasha oo maanta wax u gasha ganacsatada gobolka banaadir khaasatan suuqa bakaaraha waxay qarka wuxuu qarka u saaran yahay suuqa bakaarow inuu xirmo sifo kasta oo aan ula hadli karno oo ula hadalna markii ugu dambeysay fa fadhigeena noogu dambeeyey waxay naga ballan qaadeen way naga garowsadeen inaa inays in aan xaq ku taagana waa naga garowsadeen haddana isla saacaddii ciidan naga soo daba direen annaga suuqii bakaaraha qaatir aan taagannahay inaan xirno ayuu qarka u saaran yahay ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhac iyo boob ka socda suuqa bakaaraha kaasoo mas-uuliyiin ka yihiin saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka dhowaan ayay ahayd markii ay hoobiyii ku garaaceen suuqa bakaaraha kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen konton kale warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan weeraro khasaare dhaliyey ayay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duulaadka magaalada boosaaso qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose iyo gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya maxamed amiin ayaa ka waramaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro kala duwan oo ka kala dhacay bariga iyo koonfurta soomaaliya iyo dhulka n f d ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya weerarka ugu horeeya waxa uu ahaa qarax xooggan kaasi oo ka dhacay inta u dhexaysa shalambood iyo danow oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada ugandha oo halkaasi ku socdaalayay waxaana ku dhintay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada ugandha dhanka bari weerar qarax ah ayaa lala eegtay gaari xamuul ah oo sahay u siday ciidamada maamulka puntland kaasi oo marayay waddada xiriirisa boosaaso iyo galgala wararka ayaa tilmaamaya in qaraxa uu gebi ahaanba burburiyey gaarigii ay wateen ciidamada ka tirsan maamulka puntland iyadoo ay jirto waxyeelo kale oo soo gaartay askarta la beegsaday mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka karo ee gobolka mandheera halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ciidamada kenyaatiga ayaa cagaha wax ka dayay kadib markii ay ka war heleen in deegaanka ay soo galeen rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen xarunta shirkadda safaricom oo ah shirkad isgaarsiineed oo ay leedahay dowladda kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhisay weerarada ay ka geysanayso koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya kuwaasi oo galaaftay nolosha askar badan oo isugu jira shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo askarta soomaalida ah ee caratuurka u ah
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa